dhalinyarada ku nool degmada dhoble ee gobolka jubbada hoose ah ayaa muddooyinkii dambe lasoo ifbaxay hal abuuro shaqo oo ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoyskooda qaar ka mid ah dhalinyarada baratay culumta caafimaadka ee ku nool degmada dhobley ayaa ku dhiiraday in ay abuurtaan xarumo caafimaad oo u gaar ah si ay noloshooda ugu maareeyaan sidoo kalena ay bulshada ugu haqabtiraan dhanka caafimaadka dhalinyaradaasi oo aan ku booqday goobahooda caafimaadka ayaa iga warabixiyey shaqada ay abuurteen iyo sida ay bulshada ugu adeegaan waxaan ka mid ah dhalinyarta dubley waxaan soo bartay caafimaadka waxaan samaystay shaqo abuur inkastoo magaalada shaqa laga helinin badanaana maata waxaawaay mar walbana hamigeyga waxaaway inaa bulshada wax aan qabto xagga caafimaadka iyo xag walba wallaahi aad iyo aadaan waxaa u dhaliyey baahiyaha gaarka oo dubley loo qabo xagga caafimaadka aan igu maanta ku dhiiraday inaan goob caafimaad afurto qaybta farmashi haddan waxaa rajeynaya inaan maata isbeddel aan sameeyo magacaydu waa kamaal cabdulaahi cumar waa runtaas soo sheegtay waxaan ka mid ahay dhallinyarada kasoo baxay kollejka caafimaadka kana mid ah u furyihiin goobayaasha caafimaadka sida farmashiyaasha saa ogtaa horta waddanka o dhan maxaa ka jirtaa shaqalaan qofka ma aha qasab inuu markasta ka shaqeeyo ama dad u shaqeeyo waxay ugu dhalay inaan maaragtay goob caafimaaddan aan leeyahay aan furto intaan maaragtay qof kale wax ka sugi lahaa inaan ani shakhsi ahaan aan shaqo abuur sameeyo goobta shaqaan aan hadda asaasay ani kalixii ma anfacaysa xitaa dhalinyaro badan bay caawinaysaa oo maaragtay shaqo abuur idan aan u sameynaysaa tusaale awgeed sida baahiyaha taagan aan u daboolno waa in anaka iskaan wax u qabsano ani kalixii hadda malihii goobtan dhalinyaraan ku nahnay saaxiibayaashay ah maaragtay raay aruun aan sameyn annaka ayaan u aragna inaan furano baahida dadweynahan inaan daboolno taayna ay daboosho saarkasta aan furno baahiyo weyn oo daboolaa magaalada hadda aan joogno ee dhobley ah waa magaalada populationkeeda saa duwan yahay oo xuduud ku taalo goobaha caafimaadkana ahna maaragtay muddooyinka dambe inay kastoo kusoo badanayaan baahi aada weyn u daboolaa dhalinyarada waa kuwa mar walba raadiya shaqooyin ay noloshooda iyo tan qoyskoodaba ku dabaraan waxaana ay waayadii dambe dhalinyarada inta badan ay ka cabanayeen shaqa la-aan dalka ka jirta taasi oo sababtay in qaar ka mid ah dhalinyarada soomaaliyeed ah ay iskooda u abuurtaan fursado shaqo